dalka koonfur afrika waxaa lasoo warinayaa inuu ka dhacay dil loo geystay mid ka mid ah ganacsatada soomaaliyeed ee ku nool gudaha dalkaasi dilka ganacsadaha soomaaliyeed ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay xaafada jo slof magaalada port elizabeth oo ka tirsan dalka koonfur afrika burca tubeysan ayaa ganacsadahan ku weeraray goobtiisa ganacsiga iyagoona halkaas ugu dambeyntii ku dilay waxaana sidoo kale dhac u geysteen hantidii u teellay xarunta ay kusoo weerareen ganacsadaha dadka soomaaliyeed ee ku nool koonfur afrika ayaa la kulmay dil iyo dhac joogto ah iyadoo dilka soomaalidu ay ka noqotay dalka koonfur afrika mid maalinla ah si kastaba ha ahaatee dhibaatada loo geysto soomaalida ayaa sii socota taas oo muujinaysa inaysan jirin cid wax ka qabata daliilka joogtada ah ee dadka soomaaliyeed ee halkaas ku nool